halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyadoo aad naga maqli kartaan hirarka efamiyada magaalooyinka qaar
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti maaj waa siddeed labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo haweenweynaha soomaaliyeed maalinta haweenka soomaaliyeed ee sideedda maarso iyaga iyo qoysaskoodana aan u rajeeyo caafimaad barwaaqo iyo baraare kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh maxamed oo haweenka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda sideedda maarso goordhow ayaad maqli doontaan dagaaladu waa waa waa socdaan waa dagaalo looga shaqeynayo nimankii nabadiidka ahaa ee khawaariijka ahaa ee gobolada soomaaliyeed gaar ahaan hadda dagaaladan ka socda gobolka bakool iyo gedo wayna ku guulaysteen runtii meelihii ay soo gaareen hadda nabad baa loo joogaa kaasina waxa uu ahaa xildhibaan mustafa mukhtaar guudow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlayay dagaallo ka dhacay gobolada bakool iyo gedo warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha hase yeeshee marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka ka imaanaya gobollada bakool iyo geda ayaa sheegaya in ciidamada etoobiya ee dhowaan ku biiray amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay galeen degmada waajid iyadoo dagaal kalena uu ka dhacay duleedka degmada buurdhuuba ee gobolka gedo ciidamada etoobiya oo ku hubaysan taangiyo iyo gawaarida kale ee gaashaaman oo ay weheliyaan cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta galay degmada waajid ee gobolka bakool oo sagaashan kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada huwanta ayaa iyagoona la kulmin wax iskacaabina qabsaday magaalada kadib markii maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa magaalada ay isaga baxeen dhinaca kale dagaal ayaa saaka ku dhex maray ciidamada huwanta ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab degaanka xamure oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada buurdhuubo ee gobolka gedo warar aan la xaqiijin oo goordhow naga soo gaaray gobolka gedo waxay sheegayaan in dagaal uu ka socdo duleedka degmada buurdhuubo
madaxda dalka vietnam ayaa waxa ay sheegeen in markii ugu dambeysay ee fariin laga helo diyaarad laga leeyahay maleeshiyo islamarkaana ka timid kuwalalabuul kuna socotay biljiin ay ahayd iyadoo ay ka sarraysay biyaha joogdhan laba boqol iyo afartan kilomitir badda dhinaca koonfur galbeed ee jasiirad ku taalla vietnam taliyaha vietnam ee ciidamada badda ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta gudaha in diyaaradda lala yahay ay siday laba boqol sagaal iyo soddon ruuxoo rakaaba iyo sidoo kale shaqaalaheedii ayna suuragal tahay in ay ku burburtay biyaha maleeshiya admiral govan vad ayaa waxa uu sheegay sabtida maanta in badbaadiyayaasha thailand iyo maleeshiya ay tahay inay baadigoob u galaan dadkaasi laakiinse doomaha waxa uu yidri ciidamada badda ee vietnam ayaa wakhtigan diyaar u ah inay gacan ka geystaan badbaadinta dadkaasi
siihayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrain ayaa ku baaqay xal siyaasadeed iyo nabad lagu soo dabaalo mushkiladaha ka jira ukrain andre doshisia ayaa sheegay sabtidan maanta ah in kiyev muhiimad gaara ay u tahay helista xal diblomaasiyadeed waxa uu sheegay siihayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrain ay tahay diyaarna u tahay wax kasta oo u horseedi kara natiijooyin wax ku oola laakiinse wuxuu carabka ku adkeeyey in krimiya ay tahay ahaana doonto dhul ukrain ay leedahay waxaa kaloo uu ugu yeeray dowladda ruushka inay xayraadda ka qaado kormeerayaasha caalamiga ah ee doonaya inay soo galaan gobolka krimiya madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu la hadlay ra-iisul wasaaraha jarmalka angela markel jimcihii isagoo kala hadlay arrinta ukrain aqalka cad ee maraykanka ayaa war qoraala oo uu ka soo baxay waxa uu waxaa lagu sheegay in madaxweyne obama uu ku raacay hogaamiyaasha yurub baahida loo qabo in ruushku ay dib ugala noqdaan ama ugala soo baxaan ciidamadooda ukrain ayna aqbalaan in kormeerayaal caalami ah loo diro wadankaasi si ay usoo eegaan xaaladda krimiya si markaasi loogu diyaargaroobo ama ay u diyaariyaan dalkaasi in doorasho ay ka dhacdo halkaaad warkaasi kala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo ka dhacay gobolka gedo iyo bakool ayaa noo soo socda hase yeeshee aan ku horumarno iyadoo maanta ay tahay maalinta loo asteeyey in loo dabaaldego maalinta haweenka ama haweenweynaha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh maxamed waxa uu hambalyo u diray haweenka soomaaliyeed warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa munaasabadda siddeedda maarsa awgeed waxa uu maanta hambalyo u diray haweenka soomaaliyeed isagoo munaasabadan teeda kalena u rajeeyey inay ku gaaraan horumar iyo baraare waxaan rabaa munaasabaddan inaan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo haweenweynaha soomaaliyeed maalinta haweenka soomaaliyeed ee siddeedda maarso iyaga iyo qoysaskoodana aan u rajeeyo caafimaad barwaaqo iyo baraare sanadkan sanadkiisa in ay ku gaaraan nabad iyo horumar ay ku gaaraan marka waxaan leeyahay ciid wanaagsan siddeedda maarso waa maalin weyn oo qiimo u leh ummadda soomaaliyeed gaar ahaan haweenweynaha soomaaliyeed dhinaca kale kulan ay maanta golaha wasiirada ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa lagu ansixiyey sharciga qaadista canshuuraha beriga sida uu qeexayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo kulanka golaha wasiirada kadib la hadlay saxaafadda ahamiyadda maanta aynu ka hadalnay waxaa ugu weyneyd dhammaystirka iyo dardargelinta dakhli ururinta sidaad la socotaan xukuumadda waxaa saaran howlo lixaad leh oo aad u ballaaran nabadgelyada inay surto in hay-adihii ay shaqeeyaan dee waxaasoo dhanna waxaa lagu wadayaa in la helo dakhli marka dalkeenna dakhli badan baa laga ururin karaa waanu isku fillaan karaa waxaan aad uga hadalnay markaas sidii dakhligaas loo waxayn lahaa laakiin waxaynu go'aansannay in la hirgeliyo canshuuraha beriga oo intii muddo ah ka maqnaa canshuuraha berigana ahmiyad weyn iyo qayb weyn ayay kaga jiraan dakhliga dawladda marka taas ayaa la ansixiyey maantayto laakiin hufidda iyo hagaajinta dakhliga iyo kharashka waxay ka mid tahay muqdaanaha weyn ee xukuumaddan ay ka shaqayn doonto si wax ku-oolnimada dawladdeenna iyo waxtarnimada hay-aadkeenna ay u noqdaan mid sare u kacda oo dhammaystiran sharcigan qaadista canshuuraha beriga oo ay maanta ansixiyeen golaha wasiirada ayaa lagu wadaa in la hor keeno golaha baarlamanka marka uu furmo dhowaan kalfadhiga afraad ee golaha waxaana sharcigan haddii uu meel maro uu kaalin ka geysanayaa sare u qaadista kobcinta daqliga canshuuraha dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
iyadoo aad v o a haatan ka dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo arbsaytka ayaa waxaan dhegaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaaraynaynaa in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoonada kale ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber haddaan ku celiyo wadanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber wadanka norweyna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber laba mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber labo kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay hal sideed saddex laba shan shan hal shan eber shan laba halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar afar laba eber saddex shan hal sagaal saddex eber hal eber
galab wanaagsan dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda bal haatanna sidaad warkaba ku maqlayseen gobolada bakool iyo gado ayaa waxaa la sheegay in ciidamada etoobiya ee dhowaan ku biray kuwa amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay galeen degmooyinka degmo ay ka mid tahay waajid iyadoo dagaal kalena uu ka dhacay meel shan iyo labaatan kilomitir u jirta degmada buurdhuuba ee gobolka gadow waxaana jira baaqyo kasoo baxaya dadka deegaankaasi oo ay ku doonayaan in gurmad dadkaasi lala soo gaaro wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya ciidamada etoobiya oo ku hubaysan taangiyo iyo gawaarida kale ee gaashaaman oo ay weheliyaan cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta galay degmada waajid ee gobolka bakool oo sagaashan kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada ayaa ka soo dhaqaaqay xalay saqdi dhexe magaalada xudur ee xarunta gobolka oo ay shalay si rasmiya ula wareegeen meel labaatan kilomitir u jirta magaalada ayaa saakay aroortii uu dagaal kooban ka dhacay waxaana ciidamada huwantaa u suuro gashay inay dagaal la-aan ku qabsadaan magaalada kadib markii maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa magaalada ay isaga baxeen weli ma jirto wax xoga oo laga hayo in khasaare uu ka dhashay dagaalkii koobnaa ee magaalada bannaankeeda ka dhacay saakay iyo in kale dhinaca kale dagaal ayaa saakay ku dhex maray ciidamada huwanta ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab degaanka xamure oo qiyaastii labaatan iyo shan kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada buurdhuubo ee gobolka gedo wararka ka imaanaya degaanka ayaa sheegaya in meydadka ilaa iyo afar qof lagu arkay halka uu dagaalku ka dhacay saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegtay in shanta qof ee dhimatay ay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka al-shabaab dhinacoodana uusan khasaare soo gaarin afhayeenka ururka ahlusunna ee gobolka gedo sheekh maxamed yuusuf alkaadi oo ka mid a mas-uuliyiinta horkacaysa dagaalka gedo ayaan qadka taleefonka kula xidhiiray isagoo ku sugan sida uu ii sheegay meel siddeed kilomitir u jirta magaalada buurdhuubo wuxuuna iga warramay dagaalkii maanta walaala jaal saaka dagaalka wuxuu ka dhacay meel la yidhaahda xamure oo difaacii shalay aan kasoo saarnay iyo buurdhuuba u dhexaysa dagaal muddo aada u yar socday ilaa soddon daqiiqa ayaa halkaa ka dhacay ilaahayna waa nagu guuleeyey oo meesha waan ka kala cayrinay haddana magaalada buurdhuubo waxaan u jirnaa sideed kilomitir ayaan hadda u jirnaa insha allahu tacaala inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan galnana waan rajeyneynaa waxaanu aragnay intii anagu aan aragnay oo meeshii doorta dagaalka aan ku aragnay waa ilaa afar qof baktigooda baa meesha yaallo ayagoo halkii yeelana waan kasoo tagnay dhaawac iyo codtii hadda ay qaateenna anagu war uma hayno buurdhow markaan qabanana insha allahu tacaala tallaabada labaad oo ku xigta baar dheer ayay noqon doontaa in iyadana aan ka saarno kadibna gobolada dalka soomaaliya oo khawaarij ay ka jirto baan sii aadi doonaa hal qof oo al-shabaaba intii dalka soomaaliya uu ku nool yahayna dagaalka aan ku jirna waa uu sii socon doonaa insha allahu tacaala dhinaca kale warar aan la xaqiijin oo goorow naga soo gaaray gobolka gedo ayaa sheegaya in dagaal uu ka socdo duleedka degmada buurdhuubo inkastoo uu yaryahay khasaaraha nafeed ee ka dhashay duulaankan ka bilowday gobolada gedo iyo bakool ayaa waxaa isu soo taraya walaaca laga qabo xaaladda bani'aadnimo ee haysata dadka degaanka oo badankooda ka barakacay guryahooda iyagoo ka baqanayay in lagu duldagaalamo xaaladda bani'aadnimo ee degaanada laga saaray ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay aada u liidato dadkana ay haystaan dhibaatooyin isugu jira biyo iyo cunto yari weli cusmaan laxos waa guddoomiyaha hay-adda somaali aidan development organisation oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo saado waa dad aada u liito cunno la-aan hayso biyo la-aan ay hayso daawo la-aan ay hayso wax kasta oo baahi oo bilaadan hayso ay hayso weeyaan una baahan in loo gargaaro waxaan kusoo arkay dad aada u baaba-san oo aada u rafaadsan sidoo kale waxaa qayladhaantaasi la mid ah muujiyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan magaalada baydhabo xildhibaan mustaf mukhtaar guudow oo ka tirsan xildhibaanadaasi ayaa v o eda uga warramay dagaalada iyo saameynta ay dadka shacabka ah ku yeesheen dagaaladu waa waa waa socdaan waa dagaalo looga safeynayo nimankii nabadiidka ahaa ee khawaarijka ahaa ee gobolada soomaaliyeed gaar ahaan hadda dagaaladan ka socda gobolka bakool iyo gedo wayna ku guulaysteen runtii meelihii ay soo gaareenna hadda nabad baa loo joogaa waana ugu hambaliyeyneynaa guusha ay gaareen waxaa intaas dheer waad og tahay shacab fara badan oo shan kun oo qoys baa magaalada ku jiro ka baxday shantaas kun oo qoys oo ceelbert u baxday waagii nimanka nabadiidka ay magaalada qabsadeen waxaa kasii daran shalay iyo daraad intaysan ciidanka dawladda iyo ciidanka amisom aysan soo gaarin magaalada xudur dadkii deganaa ayay ku qasbeen inay ka qaxiyaan magaalada oo ay yidhaahdaan ka baxa ciddii ka bixi weysana waa dilaynaa dadkii baa duurka u wada dhaxay oo maanta iyadoo xilli maarsa jilaala lagu jiro taas baan u dirayna anoo ka faa'iideysanayo v o e da in dowladda federaalka gaar ahaan xukuumaddu ay la gaarto gargaar degdeg ah meelahaas laga soo saaray cadowga dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda soomaaliya ay ku hanjabtay in sanadka labada kun afar iyo tobanka ay ka saari doonto maleeshiyaadka al-shabaab guud ahaan soomaaliya iyadoo kaashanaysa ciidamada amisom oo ay kuwa ethoobiyana ku jiraan ciidamada ethoobiya ayaa dhammaadkii sanadkii labada kun iyo lixdii ka saaray maleeshiyaadkii maxaakimta islaamiga gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay ka talinayeen hase yeeshee dowladdii soomaaliya ee xilliga kama faa'iidaysan duulaankaas dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa qaba in duulaan militari oo looga xoreeyo al-shabaab dhulka ay haysato uusan ku filnayn nabad kusoo dabaalidda soomaaliya iyo ciribtirka kooxdan hase yeeshee loo baahan yahay maamul fuliya adeegyada bulshada oo shacabka deegaanadaasina ay raalli ka yihiin warbixintaasi waxaa isugu kaaya soo aruuriyey lana xiriiray gobolada baay iyo aanraahde bakool iyo gado waryahayaga maxamed colod xasan halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a washington haddaba waxaa haatan khadka telefoonka si toos ugu jira guddoomiyaha degmada waajid ee gobolka bakool cabdulaahi aadan yariisow soo dhowow guddoomiye bal ugu horeyntii ka waran xaaladda waajid
aalida aalada waajid waan fiican tahay haddaan la wareegnay magaalada wax oo dhiba ka dhacay ma lahan saaka aroortii nimankii oo nabadiidkaha ku sameeyey nimankii shacabkii oo wada garaaceen oo dhowr qofna ka dileen ilaa afar qofna ka dileen hadda magaaladan la wareegnay xerareedaan taagannahay waa fiicannahay eelboortna waan joognaa alxamdulilah waa fiicannahay waa nibadka maay magar afarta qofeed sheegtay in la dilay maxay ahaayeen
shacab way nimankiyaa dilay oo nabadiidka ah shacabkiyaa dileen ayagoo ka cerinayan magaalada nimankaa imaaday ka carar ay leeyihiin ayaa dadkii dhammaynayaan magar waa tahay haatan magaalada ayaad joogtaan saad ii sheegtay ma wax dagaala idinku qabsada hareeraheeda iyo gudaheeda intaba mise si nabadgelya aad ula wareegteen
ha hareeraheed dagaalaa naga qabsaday hal qof hal qofaa ka dilnay gorin waa laga qaaday waa carareen hadda magaalada gacanta ku jirtaan si nabadaan ula wareegnay maxaa khasaaro dhankiina soo gaaray marka dagaalkii ee hareeraha magaalada idinku qabsaday
waxbana ma gaarin waa fiicannahay magaalada ciidamada amisom ciidamada oo dowladda soomaali alxamdulilah waa fiicannahay magaalada si fiican aan ula wareegnay wax nibad oo dhib ka dhayna ma lahan ma garat waa tahay ciidamada idinla socda ee dowladda ethoobiya dhowaan kuwa ku biray ah midowda africa ciidamadooda ka jooga soomaaliya ee amisom waxaa la sheegayaa inay si aada u hubeysan yihiin marka bal dadka haddaad eegto degmada waajid iyo goobahaad soo marteen aragtida dadka shacabka ay ka bixinayaan maxay tahay ciidamadan
oo si fiican aragtidoo dadka horta shan sano ayaa lix sano ayaa nimankii al-shabaabka haystay oo wax xun maskaxdooda ku beeray hadda dadkii oo hadda shirwaagsan oo wareersan ayaan u imaanay insha allah waa dejinaynaa waan soo dhaweynaynaa oo nabad nabadii iyo barwaaqadii aan kusoo celinaynaa insha allah waxaan u sheegaynaa nima bulshadana inay ardeeda meel iska fadhiistaan oo kala roorka iska dhaafaan nimankaas oo ay oo nabadiidka hadalkooda hadalkooda inaan yeelin waxaan u sheegaynaa ayagana inay soo dhiibaan dowladii oo ciidamada amasom isku soo sii dhiibaan waa tahay ma ka warqabtaan halkay aadeen kooxdii al-shabaab ee duleedka magaalada aada ku dagaalanteen ee ka baxay waajid
haa dhinacaya oo dhinaca waxay aadeen dhinaca elboon iyo dhinaca qurac joom ii sheeg magaaladii la dhihi jiray ee labaatan jirow dhinacaasa kala aadeen insha allah waan ka dabagalaynaa goordhowna insha allah meeshaan waan ka horeyn doonaa cabdulaahi aadan yariiso ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha degmada waajid khadka telefoonka ayuuna si toos ah iigu waramayey
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayaa caashe ibraahin aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo mar kale barnaamijkan balyada iyo heesaha toddobaadkana waxaan ku bilaabayaa warqad ka timid fadxa xaaji fagaase iyo odaygeeda iyo caruurteeda sahwaan maxamed xasan odaygeeda iyo caruurteeda qamar cali diraac iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo nimco shibiin iyo odaygeeda iyo caruurteeda fadxiyo muuse iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo hana maxamed iyo odaygeeda iyo caruurteeda ayaan cumar maxamed xaliima cabdilaahi dadkaasi oo kala jooga virginia toronto iyo kanada waxay tahaniyad u dirayaan cali muuse maxamed iyo sucaad maxamed oo meherkoodu dhowaan ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax annaguna waxaana leenahay guurkiina ha noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaa leenahay waxaa warqadan ay ku bilaabatay annagoo kale ah boollo aadan cabdulle iyo odageeda iyo caruurteeda iyo axmed maxamed sheekh axmedey waaw iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sokorey aadan cabdulle waxa ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan ifraax xuseen xaaji cabdallah iyo waxay yidhahdeen awees maxamed cusmaan oo waxay yidhahdeen arooskooda uu ka dhacayo san diego waxaana ay leeyihiin arooskiin allah ka dhigo midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay waxaana aan joognaa bay leeyihiin sacuudi arabiya iyo yemen waxaan filaynaa inay idin maqlayaan warqadanna waxay ka timid ayeeyo xaaji xaliimo daahir qudciye iyo aabi cabdulqaadir xaaji fagaase iyo hooyo faysa yuusuf iyo axmed cabdulqaadir xaaji fagaase iyo xaaskiisa hibe cabdulqaadir xaaji fagaase hodan cabdulqaadir xaaji fagaase liibaan cabdulqaadir xaaji fagaase waa dhammaan ilmo cabdulqaadir xaaji fagaase xamdi baa ku jirta cabdulqaadir xaaji fagaase ayaan iyo sidoo kale hoodo iyo maxamed dhammaantood waa ilmo cabdulqaadir xaaji fagaase dhammaantoodna waxay joogaan magaalada hargeysa waxaanay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan madar maxamed madar iyo xayaad cabdiraxmaan xaaji fagaase oo dhowaan meherkoodu ka dhacay waddanka britain waxay leeyihiin meherkiina ha noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaa leenahay heesta ugu horreysa caasha ee dhegaystayaashan aan u soo qabanayno waa heesta halkudhiggeedu yahay caqli daran naftaydaay waxaa ku luqaynaysaa faduun ducaale
عقلي درن عقلي درن نفتي داي عيل كما فقاطاي عقلي درن عقلي درن نفتي داي عريانك ربك يا عربات حرارته عريانك ربك يا عربات حرارته وحاد عشقت خير عاد عدا cadow ila walaalay balse caaridkaagiyo cidhibtaada sugo cadow ila walaalay waa hagaag intaasi aannu ku dhaafno codka dabacsanee fanaanada faduun ducaale iyo heestii caqli daran naftayday dhinaci waraaqaha ayaan mar kale anba qaadayna ibraahino warqadan waa waraaq aad u dheer waxaana ku qoran asxaab fara badan hase haatee si wanaagsan waa loo soo qoray dhammaan aan isku daya asxaabta ku qoran inaan wada akhriyo waxaa ugu horraysa muro xasan maxamed naciimo cabdisalaad iyo sidoo kale hani cabdilaahi xasan shukri aadan macalin maamo mulaaxo aadan cabdulle iyo maamo maryan aadan jeelow maamo faadumo muudey axmed maamo faadumo barre cali faadimo xasan cadow leyle cilmi cismaan kalsan cilmi cismaan cabdiya maxamuud xaayow sacdiye cali axmed iyo xamdi muuse ibraahim ifraax muuse ibraahim iyo ayaan xasan cumar iyo sidoo kale fardowse maxamed maxamed iyo hibo cali shimow iyo khadra cali shimow dhammaan dadkani baa la yidhi oo wada jooga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay tahaniyad farxad leh hawada u marinayaan baa la yidhi deeqa cali maaradoon iyo faarax cabdilaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne islamarkaana waxay ku aqalgaleen baa layidhi magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda baarbax oo xaafadan aad u garanayo waxaan leenahay arooskiina ilaahay ha ka dhigo midkii khayr leh ee waara ubad wanaagsanna lagu kala helo aamiin dhambaalkana waxay yidhaahdeen annagoo kale ah dhammaan maamulka iyo mas-uuliyiinta akademiyada horumarinta iyo waxbarashada ee aadam academy barqad jaamac xirsi iyo qadar siciid maxamuud iyo xamse maxamed ibraahim iyo cumar maxamuud xuseen iyo iid salaan kaariye iyo axmed maxamed deeg waxaana ay joogaan dhammaantood somalilan waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba gaarsiiyaan liibaan ismaaciil maxamuud iyo koos cabdi mooge oo meherkood uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada hargeysa hotel mansoor waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waar ah ubad kheyr qaban oo eebba kala siiya aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya haddaan ibraahim uu soo qabto heestan noo xigtay dhegaystayaasha aan u cayaarayno toddobaadkan waa heesta halku dhegeedu yahay burdo kama bogto barkin baan ku tiirshaa boga iyo caloosha
oo barkinta markaad ku tiirsaba qaboobe xoogaa way qaboobaysaa boodboodka iyo iyo jugjuglayntana way ka yaraanaysaa waxaa ku luqaynaysa fanaanada laakiin caashoy waxaa ku xigaysa markaa aad qabowdood xoogaa aad joogto waxba shaqayn waaya imikoon bistay ah baroormiya wax ii qaban waa tahay waa tahay waxaa ku luqaynaysa fanaanada duniya baraxo hasaatee heestan ibraahim waxaad hore u soo qaaday fanaanada khadiija fooday nuur
Thank you.
hagaaga codkaasi duniyo barxow haddaan intaasi kaga gudubno dhambaalkan caasha waxuu naga soo gaaray aabbo iid salaan kaariye iyo waxay yidhahdeen maama caashe xaaji cabdulaahi cusmaan iyo cabdulqaadir iid salan iyo xaaskiisa raxmo xuseen iyo cabdiraxmaan iid salaan iyo xaaska waxay yidhaahdeen ifraa xasan iyo axmed iid salan iyo xaaskiisa fatxiya iyo nimco iid salaan iyo waxay yidhahdeen odageeda cabdulaahi ismaaciil iyo fatxiye iid salaan iyo odageeda xasan axmed iyo ayaan iid salaan iyo odageeda xabiib axmed iyo barwaaqo iid salaan iyo odageeda abshir jirde iyo maxamuud iid salaan iyo xaaskiisa muune maxamed iyo cabdinaasir iid salaan iyo xaaskiisa ceyne muuse cabdicasiis iid salaan iyo waxay yidhahdeen xasan iid salaan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada bay yidhaahdeen waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan liibaan ismaaciil maxamuud iyo koos cabdimuuge oo muhirkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad qayr qaban eeba u kala siiyo aamin ayalen warqadana ah waraaq aad u qurux badan islamarkaana loo soo qoray in lagu tahniyadeeyo meherka dhex maray burhaan maxamed nuur iyo ikhlaas daahir siyaad oo meherkooda ka dhacay baa layidhi waddankan maraykanka gaar ahaan magaalada rochester ee gobolka minnesota waxaa dadka ugu horreeya diraya ka mid ah aabe daahir siyaad daamey aabe maxamed nuur hooyo xabiibe maxamed ismaaciil hooyo ruqiyo maxamed sabriye hodana daahir siyaad iyo odageeda iyo caruurteeda ikraan daahir siyaad odaygeeda iyo caruurteeda nasteexo daahir siyaad iyo faaqir daahir siyaad iyo siciid daahir siyaad iyo cabdulmajiid daahir siyaad iyo fardowsa cali siyaad yasmiin xasan ingiriis numcaan sheekh cumar tuure iyo deeqo macalin maxamed iyo saynab ebow iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale hilowle maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa muslime maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda waa cali maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo qaahiro maxamed nuur iyo ismaaciil maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale khaalid maxamed nuur leyle maxamed nuur dhammaan dadkaasi waxa ay tahaniyad u dirayaan burhaan maxamed nuur iyo ikhlaas daahir siyaad oo meherkoodu ka dhacay dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada rochester gobolka minnesota meherkiina ha noqda bay leeyihiin kii aqalgal deg deg ahi uu ka dambeeyo wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey annaguna waxaanu leenahay aamiin ibraahim oo bal heesta xigta heesta kale caasha dhegeystayaasha aan u soo qabanayno waa heesta halkudhigeedu yahay balgaro waxaa ku luqanaya cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamine fer
adigaygu girto golxubada faysi oo ilagaday gudumo gudubtayda qaadi marka marka
markaan gaari gaadha markaan gaari gaadhaad gudcir mararawliyo goliga cararte goliga cararte allahi gargaare allah allah allah allah i gargaare imanad garaabine balgaro balgaro balgaro garooqso halkii adigaysa gulaygu keene halkii adigaysa gulaygu keene
waqtiga isku raayo qofba galin la dariso dadka kala garsiiye anigii ku gawdhishe godiyo abeesiyo gosho kaaga carara godki godki godki godkan ku qodayo gabibanka tuule igaro igaro igaro igarow haygoyne waxaanahay dadka xaale
waaba la isku jeeyay waa tahay intaasaanu ku dhaafnuc dadka cabdulqaadir xasan dhegeye iyo aamine feer xuseen heestii balgaro bal ibraahim ow dhinac waraaqahana aan baqaadne intaad gacanta ku hayso magacaygu waa cawil cumar cabdi ayaa warqaddan ay ku bilaabatay waxaan ku noolahay magaalada laascanood waxaana aan jeclaha buu yidhi in aan halkan ka salaamo dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijkan hambalyada heesaha waanu kaa guddoonnay waxaa kaloon jeclaha buu yidhi cawil cumar cabdi inaan salaamo hooyaday maryan cabdi faarax iyo aabbahay cumar cabdi qayliye waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan warqaddanna waxay ka timid hooye jamiilo isaaq rooble eedda madiine xasan fiidow adeer cabdilaahi xasan fiidow iyo maama duniye cali cabdi aabe cali aadan cadow maxamed colaad xasan xaaskiisa naciima cabdi aadan iyo caruurtooda tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa nafise iyo caruurtooda hani colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan iyo maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan axmed cabdilaahi xasan luul cabdilaahi xasan mahad naxar garuun iyo khatra cali waa khatra cabdi aadan dhammaan qoyska reer xasan fiidow iyo reer cabdi aadan waxay tahniid dhalasho hawada u marinayaan naciimo colaad xasan iyo odaygeeda aadan nuur faarax oo uu dhowaan wiil ugu dhashay dalka fiinland waxaa wiilkaasi loo bixiyey maxamed waxaanu leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar maxamed yarow ilaahayna ha kaa dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annagun waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaa leenahay warqaddanna waxaa wadajir noogu soo qoray faaqir jaamac xaaji iyo odageeda maxamuud iyo wiilkeenna ay yidhaahdeen yunis qadar jaamac iyo xaaskiisa cusmaan idriis nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo dhammaanba reer idriis nuur oo kalaa ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdirashiid iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo xuseen idriis iyo dhammaanba reer jaamac xaaji ibraahim xaaji cabdallah waxaana ay hambali u dirayaan ifraax xuseen xaaji cabdallah iyo waxay yidhahdeen aweys maxamed cusmaan oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka dhacay san diego waxaana ay leeyihiin guurkiina gurinagii wiil iyo caana gabar iyo caana ayaana bid kaga baryana aniguna aamin ayaan raacinayaa heestanna waa codka fanaanka la foole iyo heesta qalbiluul waa qalbigaba luul ka tahay sooma mise qalbigaa luul waa tahay fanaanka la foole codkiisa macaan markana aan kaga nasanno waraaqihii faraha badnaa ee dhawaanaan aqri
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qaali hooyada iyo qumani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibaxaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibaxaawa qiraya waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleela waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhibicaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo
qalbiluul iyo codkii fanaanka la fool intaas haddaan kaga gudubna caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan saalax xuseeni ku magac dheer iyo jacfar maxamed xasan kaskey iyo aadan cabdulla maxamed iyo maxamed xasan saalax iyo cabdi xasan saalax iyo cabdi maxamed xasan bashaq iyo aadan yare xaajir iyo waxay yidhahdeen maxamuud maxamed ibraahim maxamed yare iyo muslimo aadan isaaq iyo abshir isgow derow isaaq iyo cabdiqaadir sheekh abukar waxay kala joogaan maraykanka masar soomaaliya waxaana hambalyo iyo heestaanba jecelyihiin inay gaarsiiyaan maxamuud xasan saalax iyo xaawo cabdi saalax oo wiil ugu dhashay tayaglow bakool wiilkaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen xasan maxamuud xasan saalax waxaana ay leeyihiin allaha ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca amin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan leeyahay warqadanna waxay ka timid maxamed cabdi isaaq iyo cabdixakiin maxamed cali iyo cali xasan siciid iyo siciid xasan siciid oo loo yaqaano koojka iyo maxamed nuur derow liibaan xuseen ganay iyo maxamed axmed maxamuud iyo warsame xuseen ganay iyo asad nuur cusmaan faysal sarhaya baa layidhi dhammaan dadkan waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo south africa waxaanay tahniyada roos u dirayaan mudane baa layidhi cabdinaasir xasan barre iyo marwadiisa yaasmiin cabdi axmed yaasmiin genyo wow oo arooskoodu ka dhacay xaafadda baa layidhi cakaara ee degmada luuqganaane ee gobolka gado ducadan waa xaggiina baa layidhi arooskaasi ibraahin oona duceynaya waxaan leeyahay kii hagaaga ee wanaagsanaada ee ubad wanaagsanna lagu kala helo rabbi ha idinkaga dhigo bal heesta xigta heesta kale aan idiin soo qabanayno waa gaari haween waxaa ku luqaynayaa safwaan halac iyo qadan muuse
saxad karadow igu gantay u ila gurgurtow ila gudub isaxad karadow igu gantay u ila gurgurtow ila gudub
gaaridii haweenkaygu iyo dayraanbo ay gubayaa kama game gaaridii haweenkaygu iyo dayraanbo ay gubayaa kama game
galbiskan sugaya gurigalkiis odiga ka gabshi iga guday galbiskan sugaya gurigalkiis odiga ka gabshi iga guday
iyadaa iciishe kuma kabine kuma geesmaraaye ila garo kunyadaa iciishe kuma kabine kuma geesmaraaye ila garo
wihilgooba sidaaduu garashale waahayaha kilgilimay gamashiyaan wihilgooba sidaaduu garashale
isamir gobaaday galabsanbaa guulguulka xigasiyo gocashade isamir gobaaday galabsanbaa guulguulka xigasiyo gocashade gocashade gocashade gocashade alla gocashade
wanihiyo garkiisaan kugu gunto giraanka xigayaa guri nin kale
amba wayga garanuu gabadh kaloon u soo geed fadhiistoonka geel baxshaa amba wayga garanuu gabadh kaloon u soo geed fadhiistoonka geel baxshaa
kiijisoo gubtiga oo geylan oo guga kale ka xiga gaafigu aroos soo gurtiga oo geylan oo guga kali ka xiga jaafigu aroos
gowraha habeenkii gabi dhacaa gacaalooy dartaa baan u guurayaa gowraha habeenkii gabi dhacaa gacaalooy dartaa baan u guurayaa
wiihil gooba sidaadu u garashale waa hayaha gilgilmay gamashiya wiihil gooba sidaadu u garashale waa hayaha gilgilmay gamashiya
isamir gobaaday galabsan baa guulguulka xiga siya gocashade ay samir gobaaday galabsan baa guulguulka xiga siya gocashade gocashade gocashade
intaasaan ku dhaafnay ibraahimna warqadda ugu dambaysa dhankaaga bal noo soo qabo waxay naga soo gaartay hooyo abbaay xaaji nuunow iyo aabe ronow buule iyo ustaad cabdiraxmaan axmed cawil iyo ustaad mubaarak sanay maxamed shukran iyo iisho maxamed xaaji iyo nuuriyo xaaji nuunow iyo awoowe mursal macalin iyo ayeeyo oorow cabdi xuseen iyo ugu dambaynta jaabir ronow dhammaantoodna waxay joogaan soomaaliya iyo kenya waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed ronow bule iyo marwo namco cabdi xasan oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen deegaanka dhadhaab gobolka waqooyi bari kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggina wiilkaas allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibraahim oo waa heesta halkudhageedu yahay jeedaali waxaa codadkooda isku wedaarsanaya labada fanaan ee farxiyo fiska iyo daa'uud haliyey iyada ayaanan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayn dhegeystayaal maxaa uga tegaysaa ibraahim waa anigoo ah ibraahim xasan garabay daandurayo casho ibraahim aadan casho cud waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sida qaalinjogi kuruskii cirka jiro jadalada kalgacalkaali sida qaalinjogi kuruskii cirka jiro intu jabiyey dobtii qalmaluqun jibaro intu jabiyey dobtii qalma luqun jimbaro jimbacuu la jeebtay naftan kuu jirabaaneyey hoyhoya ujeelanawba naftan kuu jirabaaneyey ee ujeelanawba adaa jiitay maantii ee usoo jiixin jixo oo jiidnaxaysa adaa jiitay maantii ee usoo jiixin jixo oo jiidnaxaysa soo jiixin jixo oo jiidnaxaysa adaa jiitay maantii ee usoo jiixin jixo oo jiidnaxaysa
وحروق جدا عن وهب
naftu way ku jariso hahaha jeel horay ku jamate maano naftu way ku jariso kuno jeel horay ku jamate ujiidkaari maaye waa sidaad u jedhey anu noqono jexpura ujiidkaari maaye waa sidaad u jedhey anu noqono jexpura naftu way ku jariso ahaa jeel horay ku jamate maano naftu way ku jariso ahaa jeel horay ku jamate ujigaari maaye waa sidaad u jedhe anu noqono jexpura ujigaari maaye waa tahay codkaasi baxsan ee farxiyo fiska waxaan filayaa inuu gebagabo u yahay barnaamijkii dhambaalkiyo salaamaha waxaa idaacaddan idinla socodsiinayey anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed colood xasan intaynu mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafinaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.